xubno ka tirsan golaha wasiirada ee puntland ayaa la sheegay in laga helay xanuunka dunida kusii fidaya ee coronavirus wararku waxay sheegayaan qaar ka mida ay ku jiraan goobaha lagu xanaaneeyo dadka xanuunka uu soo ritay halka kuwo kalena oo uu si fudud u qabtana ay guryahooda isku baxnaaninayaan muddo afariyo toban cisho ah sahre cidlo nuur ayaa qadka telefoonka ee magaalada garowe kula xiriirtay wasiir ku-xigeenka warfaafinta puntland cabdisalaam xaaji siciid faarax oo isaga laftiisa ka mida mas-uuliyiinta laga helay xanuunka covid nineteen zaara aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka ugu horeysa xaaladaydu aad iyo aad baan u wanaagsanahay boqolkiiba boqol waana caafimaad qabaa maasha allah labadii bishan ayaa markii ugu horeysay aan dareemay xanuun aan horay ii hayn oo murqaha iyo lugaha lafaha aad iyo aad runtii iga asiibay abaaraha subaxaas oo aniga xilli shaqo aan ku jiray murqa xanuunka iyo lafa xanuunkuna waxay ahaayeen mid runtii ii diiday inaan howl maalmeedkii markaasi wato xanuun badan igu hayay maalintaas oo dhan way xanuunayeen marka xilli aan isleeyahay ku dhawaad labadii barkii ilaa iyo saddexdii galabnimo ayaan markaas shaqada ka baxay oo hoteelkii aan deganaa aan dib ugu laabtay kabacdina waxaa ii suurtoobi weysay galabtii intii ka hartay ilaa iyo habeenkii inaanan dibadda iman marka labadii bisha waxaan filayaa inaad ku sugnayd magaalada qardho goormaa lagaa baadhay xanuunka ee laguu sheegay inaad positive tahay amaba aad qabto xanuunka coronavirus maalinta dabcan qardhaan joognay mas-uuliyad iyo shaqo aad iyo aad culus baanu halkaa ka haynay qardho fatahaad iyo waatii roob mahiigaanaya ay ka jireen saddexdii bisha ayaan garoowe dib ugu soo laabtay sababtuna waxay ahayd xanuunkii murqaha iyo lafaha igu hayay ayaa aada igu weynaaday afartii bisha iyo shantii bisha labadaa beri xanuunku wuu ka soo darayay wuxuu ii hayay si zaa'ida markaa shantii bisha ayaa mid ka mid a asxaabta golaha wasiirada qardana aanu ka wada nimid kana wada shaqaynaynay ayaanu sheekaysanay saaxiibkii markaa wuxuu ii sheegay inta anigu aan dareemayo in la mid ah inuu dareemayay markii aanu sheekaysanayna waxaanu istusnay calaamadahani dabcan inay yihiin calaamadaha aanu ka maqlnay coronavirus dadka laga helo sidaa daraaddeed saaxiibkaygii golaha wasiirada ayaa durbadiiba wacay wasaaradda caafimaadka maalintii lixda bisha ee ahaydna tiimkii wasaaradda noo yimid baaritaanku halkaasuu ka dhacay anigu markaa waxaa noqday positive baa noqday ogaanta cabdisalaam inta aad ka warhayso golaha wasiirada ilaa imise qof ayaa laga helay xanuunka coronavirus
ilaa dhowr qof baa jira oo anigu dabcan aan ka mid ahay marka ilaa iyo dhowr qof baa laga helay oo golaha wasiirada ah waxaan filayaa inta isbaartay oo dhowr qofa in laga helay de kolley daataha rasmiga waxaa haysa wasaaradda caafimaadka anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye dhowr qof oo aan ogahay ama taleefon ku wada hadalay ama dee asxaabtayda ah waxaa kale oo jirta zahra dabcan magaalada qardho waad og tahay waxaa isugu yimid dad boqolaala ah oo ka kala yimid guud ahaan puntland oo iska dhan soomaaliya inteeda kale oo ayaguna qaybka ahaa inay ka qayb qaataan dhibaatadii walaalaha qardho gaadhay oo halkaa ka shaqaynayay laakiin hadda tiimka anigu aan ogahay oo aan ka mid ahay dabcan waa golihii wasiirada inta aan ogahay waan gartay ugu dambeyn cabdisalaan maxaad u malaynaysaa xaaladda guud ee puntland heerka uu ka marayo xanuunka coronavirus
coronavirus adduunyada oo dhan ayuu ayuu ku jiraa soomaaliya ayuu ku jiraa puntland waa bogcad ka mida dhulka soomaalida ma aha bogcad cirka ama samada ku taala wax allaaliyi wixii ka dhaca soomaaliya dabcan waxaa la yidhaahdaa way way ka dhici kartaa ma ogi inta qabta hase ahaatee waxaan ogahay kolley hadalhaynta iyo wararkay soo gaaraya dad fara badan oo isbaaray in laga helay dabcan kuwo kalaatana inay guryaha la jiifaan oo weli banaanka aysan usoo bixin mahadsanidkaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta puntland cabdisalaam xaaji siciid faarax oo u waramayay sahre ciidla nuur